قال رحمه الله التكبير التكبير عقوة تكبيرة الإحرام تكبيرة الله يقانو تكبيرة الإحرام وتكبيرة ay waxyaabo badan qofka markuu la yimaado ay xaaraam ka noqonayaan salaaduu gudagelayaa waxyaabo badan oo loo ogolaa fii khaariji salana waxay ka noqonayaan xaaraam inuu la yimaado sidaa darteeda alixraam loo yeeli takbiirat lixraam culamada qaar waxay yidhahdeen waa ruknun min arkaani salaa salaadu ma ansaxayso ilaa biha ilaa inuu la yimaado oo yidhaahdo allahu akbar mooyaane waana qowl ay qabaan jumhuuru ahli lcilmi ahlucilmiga badankood ashaafici raximahu llah annawowi raximah llah fi sharxi muslim wuxuu yihi watakbiirat lixraami waajibat cinda malik wاthawri washaafici waabi xaniifata waaxmada wاlculamaai kaafatan min aلصaxaabati wالtaabiciina faman bacdahm wuxuu yihi takbiiraة اlixraam waa waajiba cinda imaam malik wاthawri wa sufyaan الthawri wالshaafici wa abi xaniifata waaxmed imaam xambal wاlculamaai kaafa iyo culamada dhammaantood agtooda takbiirat lixraam waa waajib min asaxaabati wataabiciin culamada dhammaantood oo saxaaba iyo taabiciin bale takbiirat lixraam cindahum waa waajiba ilaa maa xakaahu qaadi ciyaad ilaa wuxuu soo naqliyey uu soo guuriyey qaadi ciyaad mooyaane wa jamaacatun iyo jamaaco ay ka soo guuriyeen can ibni lmusayab qaadi ciyaad iyo jamaaca waxay ka soo rareen can ibni lmusayab wاlxasan wالzuhri waqataada wاlxakam wاlawsaaci annahu sunaة laysa biwaajibin waxay ka soo rareen inay culamadaas yidhaahdeen waa suna waajibna maaha وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية صلاة قليدنا وحاب كفلا بيرهدين إلا النية استكلية قليد صلاة النية كفلا هذا قفك نيستين وصلاة قليو أصلا الله أكبر لهن أيو قعمها إسسارا نيا وكفلا تابيرهدين إن الله أكبر أو يرهدنا وسنة لكن وحو يري النووي رحمة الله عليه walaa adunnu haadaa yasixu can haaulaai alaclaam u malay maayo walaa adunnu haadaa u malay maayo buu yidhi arrinkan oo inay qowlkaas qabaan oo laga soo naqliyey yasixu can haaulaai alaclaam aclaamtan inuu ka ansaxayo raggan aclaamta aadka loo yaqaan mashhuuriinta culimmada waaweyna in warkaanu uu ka sugan yahay u malay maayo buu yidhi ayadoo maa maca hadihi alaxaadiidi asaxiixa ayadoo lala qabo yidhi axaadiistan saxiixada ah maca xadiidi caliyin radia allahu canhu xadiida calina kitaabkaa sheikhu ku sheegay waa xadiidka miftaaxu salaati alduhuur wa taxriimuha atakbiir xadiidkaas ula jeeda xadiid cali axaadiista saxiixada maceed inuu warkaani aimadan ka sugan yahay ma u malaynayo wiila nawowi wuxuu fogeysanayaa in mas'aladaani culimmadaani ay ka sugan tahay inay yidhaahdaan takbiirat lixraam waa sunna ayadoo axaadiid fara badan ay tusinayso inaysan sunno ahayn waajib ay tahay takbiirat lixraam bal salaadu ansixi mayso biduuniha sidaasaana raajixa waajibna takbiirat lixraam waa in in lala yimaada waa waajib takbiirat lixraam lafdiga culimmadu ay ku ijmaaceen inay qofka ka gudayso waxa waaye inuu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar lafdigaasi waxaa lagu ijmaacsan yahay inuu qofka ay ka gudayso hadduu intaa yidhahdo takbiirat lixraam qof la yimid uu noqonayo laakiin ma dhihi karaa allahu lakbar akbar ayuu al gelinayaa allahu alakbar cinda shaafici yujziu imaam shaafici wuxuu qabaa annahu yujzi inay qofka ka gudayso inuu yidhaahdo allahu lakbar ou algeliyo akbar imaamu maaligna wuxuu leeyahay laa tujzi laa yujziu dalika arrinkaa kaa gudi maayo mana lagaa aqbalayo inaad algeliso maxaa yeele wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayh wasalam waxa laga soo guuriyey ay saxaabadu ka soo guuriyeen waxay ahayd allahu akbar oo aan yani akbar aan wax yani al aan wadan wey allahu akbar lafdigaasaa nebiga laga soo guuriyey sal alla alay slam mana laga soo naqlin allahu lakbar oo alakbar la leeyahay nabiga lagama soo noolay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo culimmadu isku khilaafeen ma la isticmaali karaa lafdi ku macno ah allahu akbar xagga macnaha lafdiga ma ahan lafdigu waa kala duwan yahay lafdi ka duwan lafdigan laakiin xagga macnaha la mida hadduu qofku isticmaalo ma ka ansaxaysaa sida masalan allahu ajal iyo allahu acdam in la yidhaahdo bedelkii allahu akbar meeshuu allahu akbar ka dhihi lahaa ayuu leeyahay allahu ajal ama wuxuu leeyahay allahu acdam cinda abi xaniifa wuxuu leeyahay yasixu waa ansaxaysaa waana laga aqbalaya laakiin qowlkaas sawaab ma aha jumhuur lculamaa waxay leeyihiin lafdiga allahu akbar ayaa waajiba haddaad allahu acdam tidhahdana salaada kugu xirmi mayso haddaad allahu ajal tidhahdana waa la mid maxaa yeelay nebiga sala allahu calayh wasalam salaadihii uu tukada dhammaanteed marna lagama soo naqlin lafdiga aan ahayn allahu akbar allahu akbar oo salaadaha ku furfuran jiray wuxuuna amray qofka tukanaya allahu akbar inuu yidhaahdo idaa qumta ila salaati fakabir fakabir macnaheedu waa maxay waa qul allahu akbar waxaad tidhahdaa allahu akbar in la yidhaahdo allahu akbar ayuu amray lafdi kale ma amrin nebigu sala allahu calayh wasalam lafdigaan kaas ahayn qofku ka ansixi maayo lagana aqbali maayo arrintaasna abu xaniifa la gaar noqday a'immada kaleo dhanna waa ku khilaafeen waxayna yihahdeen waxaa laga maarmaana lafdu takbiir lafdiga takbiirta allahu akbar waxay yihahdeen waa daruuri waa laga maarmaan takbiirat lixraam marka waa rugni hadduu qofku ka tago salaadiisu wax kama jiraan w laa tasixu salaatu biduuniha salaada lafdiga la-aantii ma ansaxayso inuu la yimaadaa waajiba waana madkhalkii iyo meesha ugu horeysay qofku salaada ka gelaya waana waxay salaadu ku xirmaysay salaaddu waxay ku xirmaysaa sida xadiis noogu imaan doonta waxay ku xirmaysaa waa allahu akbar waxayna ku furmaysaa oo qofkii waxyaabihii laga xarimay fi salaa ay xalaal ugu noqonayaan atasliim markuu salaama noqsado lafdigaas marka la-aantii salaad ka ansixi mayso takbiiraadka kale oo aan ahayn takbiiratu lixraam waxaa loo yaqaanaa takbiiraat lintiqaal alintiqaal macnaheedu waxa waa qofku wuxuu la imaanayaa markuu xaalad ka wareegayo xaalad kale u wareegayo markuu rukuucda aadayo muxuu leeyahay wuxuu leeyahay allahu akbar intiqaal waay wuxuu ka intiqaalayaa uu ka wareegaya min alqiyaam wuxuu aadayaa ila rukuuc wuxuu isticmaala lafdiga allahu akbar markuu sujuudda aadayo wuxuu leeyahay allahu akbar sujuuddaasi maxay timid waa fii xaalati alintiqaal waxaa takbiiraadkaas loo yaqaanaa takbiiraat lintiqaal takbiirtaas waa takbir takbiiraadkaas waa takbiiraat lintiqaal takbiiraat lintiqaal ayaga waxaa la isku khilaafay mawaajib amase waa sunna imaamu nawowi raximah llah wuxuu leeyahay asiga waa sunna culimmadu badankoodna waxay qabaan buu yidhi inay sunno tahay maa cadaa axmed ibni xambal markii laga reebo buu yidhi axmed ibni xambal axmed ibni xambal wuxuu qabaa inay waajib tahay takbiiraadkaasu inay waajib tahay in lala yimaado asheekh ibnu cuthaymiin raximah llah wuxuu u daliishaday in takbiiraatu lintiqaal ay waajib tahay ficilkii nebiga sala allahu calayh wasalam muwaadabada iyo laasimidda nabiga alayh isalaatu wasalaam uu laazimi jira arrintaasi salaadihiisa dhan nabiga alayh isalaatu wasalaam kama tegi jirin takbiiraat alintiqaal daa'imidaas waxay daliil u taha buu yidhaahda inay waajib tahay waxaa kaloo daliil u ah buu yidhi in takbiiraat alintiqaal ay waajib tahay qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam idaa kabara fakabiruu hadduu imaamka takbiirsada takbiirsada hadduu samica allahu liman xamida yidhahdo faquluu samica rabbana walaka alxamd hadduu sujuuda sujuuda macnaha takbiirsada maa takbiiraadka la imaada waay adiladaas waxay tusinaysaa buu yidhi in takbiiraat lintiqaal ay tahay waajib takbiiraat lintiqaal fi salaa hadday salaadu tahay salaad laba ragca sida salaat lfajri oo kale takbiiraadka ku jira guud ahaan meeqa takbiir waaye waa kow iyo toban takbiir waa markii lagu daro takbiirat lixraam takbiirat lixraam markii lagu daro waa kow iyo toban ragco walba waxaa ku jirta shan takbiir markii takbiirat lixraam laga tago shan takbiiraa ku jirta ragcada koowaad haddii shanay ku jirto midda labaadna shan ay ku jirto waa meeqo waa toban iyo takbiirat lixraam kow iyo toban hadday salaadu hulaasiye tahay oo saddex ragco ay tahay sida maqribka oo kale waxaa ku jirta toddoba iyo toban takbiir maca takbiirati alixraam wa takbiirati alqiyaam takbiirat alqiyaamna waa ku jirtaa oo tashahudka dhexe markii laga istaagaya ragco walba yani takbir takbiirat alixraam iyo takbiirat alqiyaam fii kulli ragcatinna waxaa laga dhigayaa shanaa laga dhigayaa salaada rubaaciyada ah ayadoo afar iyo labaatan rubaaciyadu waxaan dhilaa waa laba iyo labaatan salaada rubaaciyada waa laba iyo labaatan waxaa jira ahar cikrima uu leeyahay sallaytu khalfa shaykhin waxaan ku tukada buu yidhi nin odayga gadaashiisa nin shaykha gadaashiisa fakabara fii salaati duhri sintayni wa cishriina takbiira salaadii duhurba wuxuu takbiirtay buu yihi laba iyo labaatan takbiir faataytu ibna cabaas ibna cabaasaan u imid faqultu waxaan idhi buu yidhi innii sallaytu khalfa shaykhin axmaq waxaan ku tukaday nin shaykha gadaashii oo doqon ah sheekh doqon ah gadaashiisaan ku tukaday buu yidhi fakabara fii salaati duhri sintayni wa cishriina takbiira salaadii duhurba wuxuu takbiirtay buu yidhi labaatan iyo laba jeer laba iyo labaatan jeer uu takbiirtay wuxuu la yaaban yahay takbiiraadkan faraha badan markaasuu ninkaa waa axmaq nin caqli laba ma aha xitaa takbiiraadkan faraha badan leh oo labaatan iyo laba jeer uu takbiirsanayo ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu yihahda takiladka umuk war cikrimuu hooyadaa gablantaye tilka salaatu abilqaasimi sala allahu calayhi wasalam taasi waa salaadii abulqaasim salaada abulqaasim waa salaadii nebiga sala allahu calayh wasalam salaaddu markay rubaaciyo tahay waa labaatan iyo laba takbiir waay markay hulaasiyo tahana waa toban iyo toddobo markay hunaa'iye tahana waa kow iyo toban takbiiraadkaas maxaa ku jira takbiiratulixraamaa ku jirta markii laga reebo takbiiratulixraam inta kale waa waajibaad waa takbiiraad waajiba oo in lala yimaada qofka laga rabo baabkan laakiin sheikha muxuu uga hadlayaa takbiiratulixraam uma kaana sala allahu calayhi wasalam yastaftixu salaata nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadda wuxuu ku furfuran jiray biqowlihi allaahu akbar waamara bidalika arrinkan wuxuu amray almusii'a salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey kamaa taqadama sidii hormartay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi innahu laa tatimu salaatun salaadu dhammaystirmi mayso liaxadin min annaas axad dadka ka mid a salaadu u dhammaystirmi mayso xataa yatawada'a ilaa uu weysaysto fayadacu alwuduu'a weysadana uu dhigo mawaadicahu meelihii loogu talagalay uma yaquulu kadibna uu yidhaahdo allaahu akbar lafdigan maxaa ku cad salaadu inaysan dhammaystirmayn ilaa uu yidhaahdo allaahu akbar ilaa uu weysaysto weyse loogu talweysadii sidii loogu talagalan u weysaysto oo ximin walba ee waajib ay tahay in la dhaqo uu dhaqo kadib inuu yidhaahdo allahu akbar inuu intaa la yimaado mooyaane salaadu ma dhamaystir mayso oo qofkaas salaadiisa uma dhamaystir mayso wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nebi sal ly slam miftaaxu salaati aطuhuur salaada furaheedu waa tahaarada wa taxriimuhaa atakbiir taxriimkeedana oo qofka uga xaaraam noqonayaan waxyaabo xalaal u ahaa marka hore waxay ku xaaraam noqonayaan atakbiir takbiirta taxriimka salaadu waa takbiirta wa taxliiluhaa taxliisha iyo xalaalkeeduna altasliimu waa salaanta waxaa xalaal ugu noqonaya wixii ka xaaraam ahaa waxay xalaal ugu noqonayaan altasliim inuu ka salaama noqsado salaadii wa kaana yarfacu sawtahu codkiisuna kor u qaadi jiray bitakbiiri takbiirta markuu takbiirsanayo codkuu kor u qaadi jiray xataa yusmica ilaa uu maqashiiyo man khalfahu dadka gadaashiisa dadka ku gadaal tukanaya ee imaamka uu u yahay ilaa uu maqashiiyo codka koruu u qaadi jiray calayhi salaatu wasalaam wa kaana wuxuu ahaa idaa marida hadduu jirado rafaca abuu bakrin abuu bakar baa wuxuu kor u qaadi jiray sawtahu codkiisa yuballiqu annaasa asigoo dadka gaadhsiinaya takbiirahu takbiirtii nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu jiran yahay abuu bakara codka kor u qaadaya markuu nebigu allahu akbar yidhaah kor uma hadli kara limaradin codkiisu markaa waa gaaban yahay xanuun dartii yaa dadka maqashiinaya abuu bakara codka kor u qaadaya waa tabliiq iyo gaarsiin waa wa kaana yaquulu wuxuuna dhihi jiray idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaahdo allahu akbar faquuluu waxaad tidhaahdaan allahu akbar tabliiqa iyo gaarsiinta oo qofka imaamka ku gadaal tukanayo uu jamaacada gaadhsiinayo codka imaamka waa lilxaaja waa markii xaaje iyo dani keento sida hadda nebiga calayh isalaatu wasalaam xanuunkii hayoo kale limaradin iyo wixii la mid ah qofka inuu xanuunsan yahay iyo asbaabo jiro codka kor uga qaadi karin ama codkiisa oo hooseeyo xoogaan dadka aan gaari karin laakiin dadkii oo codku gaari karo oo la maqli karo in laga daba takbiirsado oo qofi ka daba qayliyo mashruuc maaha لذلiكa شhيk الإسلام wuxuu yihi ولا khلاaف bين العلماء أن hذا التبليغ ولا khلاaف bين العلماء أن hذا التبليغ لغyر xاaجة لyس بمستحب ولا khلاaف bين العلماء khiلاaf kama jiro culamada dhexdooda أن hذا التبليغa gaarsiinta gaarsiinta codka imaamka ama تكبيirta imaamka in la gaarsiiyo jamaacada ligayri xaajatin xaaje iyo dan keenaysa ayadoon jirin laysa bimustaxabbin arrintaasi arrin sunnaa ma aha wax mustaxaba ma aha bal sunnadu waxaa waaye inuu asiga imaamka codka kor u qaado ilaa dadka uu gaarsiiyo sidii nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaan ku soo marnay inuu sheikhu yidhi wa kaana yarfacu sawtahu bitakbiiri xataa yusmica man khalfahu codku kor u qaadi jiray ilaa uu maqashiyo dadka gadaashiisa jooga hadday marad yimaad iyo xanuun ama inuu codkiisa kor u qaadi karin sida xabeeb inay jirtay wax la mid a calaa kulli an wax caaridahaa jira oo imaamka codkiisa uu la gaabtay jamaacaduna qaybaha dambe aysan maqli karin codkiisa iyo takbiirtiisa markaani xaajaa jirta soo ma markaan xaajaa jirta tabliiqu waa mashruuc maxaa u daliila maxaa u daliila qisadaan hadda sheekhu sheegay qisadii abi bakr radia allahu canhu lidalika xadiidu caaisha radi allahu canha markuu nebigu jiraday oo abubakar oo imaama yimid masjidka oo dhinaciisa la fariisiiyey abubakar nebiguu ku dayanayey dadkuna yay ku dayanayeen abubakr radi allahu can abubakar ay fiirsanayeen markuu nebigu allahu akbar yidhaahdo abubakara kor wuxuu lahaa allahu akbar asoo jamaacada maqashiinaya tabliiqu waa sidaas haddii marka xaaja aysan jirin laysa bimustaxabin khilaafna kama jira buu yihi shaykhu lislaam bayna alculamaa haddaysan xaaja jirin arrintaasi inaysan ahayn mustaxab oo wax sunna aysan ahayn axaadiida marka labada saddexda xadiida ugu horeysa oo shiiku tilmaamay xadiid musii salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey iyo xadiidka ku xigay waa isla isla xadiidka waaye annahu laa tatimu salaatu liaxadi min annaas waa riwaayad riwaayadaha xadiidka kamid a iyo xadiid cali bni abi aalib miftaaxu salaati aطuhuur intuba waxay ka hadlayaan ama ay tusayaan calaa wujuubi takbiirati alixraam takbiirati alixraam inay waajib tahay axaadiidka ka dambaysana waxay tusinayaan qaababka loo takbiirsanayo in codka kor imaamku u qaado waa sunna inuu codka kor u qaado ayaa laga rabaa sida nebigu codka kor ugu qaadi jiray hadduu xanuunsado waxaa mashruuca in codka laga gaarsiiyo hadduu dadka gaarsiiyo waayo wuxuu usoo qaatay qisadii abubakr radia allahu canhu wuxuuna dhihi jiray nebiga alay isalaatu wasalaam ida qaala alimaamu allahu akbar faquluu allahu akbar faquluu allahu akbar muxuu tusinayaa mutaabacatu limaam hadduu imaamku allahu akbar yidhaahdo allahu akbar dhaha idinkuna taasi mararka qaar waa naga dhiman tahay mararka qaar waa naga dhiman tahay oo markii salaada la xirta kadib dadaa sii hadla ama imaamka kadib dhaca soo ma jirto arrintaasi waa in la iska saxa waay idaa qaala alimaamu allahu akbar faquluu fa'du macii faa'iideyni tacqiib tacqiibka waa maxay waa caqib min alcaqiba lakin waa cirib ciribta in ciribta ciribta lagu hayaal macnaheed waxaa waa dabajoogis waay allahu akbar markuu yidhaahdo wax kale kuuma dhinna adigan ilaa allahu akbar tidhaahda maaha fasli iyo wakti lagu sheekeeyo ma furna ama aada ku hadasho faquluu allahu akbar waxaad tidhahdaan allahu akbar markuu xirto adinkuna xirta salaada ida meeshaasi kama furna wakti uu qofku ku hadli karo ama uu ku sheekeyn karo ama qof saaxiibkiisa uu wax ugu sheegi karo midna maya midda kale maxaan soo marnay ixdaaru niya soo maa qofkaan sheekeynaya aawo ixdaaru niya iska hadlaayo iska daldalmayo maskaxdiisa waa maqan taha ee aan dareensanin inuu salaad u taagan yahay markuu sheekada kasoo jeestaan allahu akbar iska leeya waktina waxaa ka qaadanaysaa inuuba salaada xirtaba oo waxaa laga yaabaa faasid inuu udhexeeyo takbiirta imaamka iyo midiisa in wakti udhexeeyo arrintaasi waa mukhaalafatu sunna nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihahda faquluu allahu akbar hadduu imaamku allahu akbar yidhaahdo adinkuna allahu akbarna waa amar amarku muxuu tusinayaa wujuub uu tusinaya wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin